rawaayaysta ninkii maaligahaadow walaa calaa anna liaxadihimaa ribxa sinfin mucayanin walaa yajuusu ma bannaana calaa shardi anna liaxadihimaa midkood waxaa u sugan in la shardiyaa ma bannaana ribxa sinfin nooc mucayana ribxii ayaa u sugnaaday sinfin sinfkaasoo mucayanin la cayinay sinfi mucayana ribxigiis baa aniga ii sugan ama hebel u sugan intaa la shardistaa ma bannaana oo taa macnaheedu muxuu yahay lacagtii markii loo dhiibay lacagtii ninkii alaabu geynaya qaar dhar buu geshay waxyaaba xayawaan adhiguu soo geliyey nocnoocku ganacsiga markaa lacagtii ganacsiga loogu talagalaya meelu kala gelgeliy hadhow shardibu dhigto wuxuu dhegayso wixii dharka ka soo baxana faa'iidadiisa adigaa leh wixii ka soo baxa maxaan ku idhahdaa xoolaha adhiga iyo waxaana anigaa leh wax noocaasi ansixi maaya ma bannaana waayo waxaa dhici karta labada sifiu magacaabay mid ka midana inaan waxbaba laga helinba ee lagu khasaaraa dhici karta midna maxaa dhici karta in lagu faa'iida ayaa dhici karta oo dee markaa meesha qarar iyo khataraad weyn baa soo gasho oo nin baan waxba fara ku hayn midna waxbu gurtay marka waxa wey taasina ma bannaana waa in dhammaan uu yahay maaragtay juskaasi juz macluum ah waxaa weeyaan mushaaca mushaaca oo la yidhaahdo ganacsigaa waxaa lacagtaad geliso oo dhan wixii ka soo baxa saasayna u qaybsan yihiin mushaac weynay yihiin oo la faafiyey oo macnaha wixii oo dhan maaratay faa'iido ay ku guda jirta ayaa loo baahan yahay walaa casharata daraahima yacni walaa yajuusu ma bannaana yacni midkood inuu shardi midkood loo shardiyo casharata daraahima toban dirham in loo shardiyo oo la yidhaahdo tobankaasaad leedahay ma bannaana walaa calaa ana alribxa kullahu liaxadihima walaa yajuusu ma bannaana calaa shardi ana aribxa ribxii kullahu dhammaantii liaxadihimaa midkood buu u sugnaado ribx oo dhan mid anaa iska leh inuu midkood yidhaahdo arrintaasina ma bannaano dee qiraadka ansixi maayo wuxuu leeyahay in qof wax loo cayimo mushahar gaala loo cayimo sax ma aha oo mar haddii mucaamalaad un qiraad iyo mudaaraba ay tahay waxaa rabaa ninkanna inuu ku shaqeeyo xoolihii oo wuxuu eeganayaa waa faa'iidadii marka xowli buu samaynaya waa shaqo gelaya ninkana hantidii gaarkeed buu leeyahay marka in mid la yidhaahdo ku shaqeeyo bishii intaasaad qaadanaysaa xoolihiina uu faa'iidaysa wax ku leeyahay sax ma aha wax arrintaasi markaa sax ma aha mucaamalada qiraadka taasi ma aha xoolaha ad adugu le dukaamo lagaaga shaqaynayo qof aad markaa ijaarato waxaa hebel ii qabo maalin bishi waxasan ku siinaya waa baab laakiin marka mucaamalatlqiraad iyo mudaarabo iyo ganacsiga noocana laga hadlayo sax maaha in la yidhaahdo faa'iidadana waxbaad ku leedahay mushahaarana waa lagu siinaya lama kulminaya labadaas oo jamci kulmi maayaan waxyaabaha la yaab kale xitaa mararka qaarkood iga warramaya dhaca waxaa ka mid a dad baa jir bay yidhaahdeen lacagta intuu lacag dhiiboo yidhaahdo lacagtaa ku shaqee kunkaa door ku shaqeeyo anuu kunkayga anaa iskale iskaga shaqayso bishii uun waxaad ii keentaa waxa ii keen waaba ribada nafteedii in ribada laga sheekaynayaba diintu ay mar hore ka hadashay waa uun taaba wax kale maaha arrimaha noocaas waa khatar weeye dadka ganacsiga ku jiraa inay aad isaga ilaaliyaan masaa'ilka diiniga oo iska baxsiyaan baa loo baahiyay oo qofku markuu ku dhaqaaqayo acmaashan waa inuu maxaan ku dhahay shareecadu maxay ka qabtaa u ogaadaa wixii isagoo aan garanay hadduu dhex galo waxaan shaki lahayn inuu ninkaasi badhay ribowiyaadun cuno ribo iska galo oo iska dabaasho waa inaad baabkeeda taqaanaa oo dadkii salafka markay ganacsiga gelayaani way baran jireen ganacsiga ay sii mari jireen axkaamta shareecada iyo way yaqaan bay geli jireen laakiin hadda dadku nin wali waa iska ganacsada waa ordaya wax waa su-aalaya wax culimada bal hawshaasaan ku jiraa bal iga eega ma jirto ay marka arrimahaas arrima halis wey waayo wuxuu yidhi ribxi inuu yidhaahdo mid shardisto ribxigo dha aniga halana ee arrintaasi arrin saxa ma aha waayahay walaa calaa ana almaalika walaa yajuusu ma bannaano calaa ana almaalika maaligii yacni inuu shardisto shardi la yahay ana almaalika ninkii lahaa xoolaha yacmalu wuu camal gelayaa macahu ninka caamala shaqaynaya oo xoolihii bay labada daraf ka wada gelayaanna arrintaasina ma bannaana waayo waxa weeyaan waxaa la rabaa inuu la keliyoobo maalka qofkan loo dhiibay ilay labada daraf nina lacagtuu leeyahay nina shaqaduu leeyahay marka caawintu waa baabkeeda haddii ninkaad yar caawisay waxaa laakiin inuu isna dhinaciisa ka shaqeeyo oo xoolihii ku shaqeeyo labadoo daraf ay ka wada shaqeeyaan marka arrintaasi sax ma aha si maxaanku hay ninkii loogu keliyeeyo oo wuxuu soo saaray iyo loo ogaado oo gacanta loo geliyo waxaa weeye shaqo kumale ninkaa isaga hawshii wadanaya wa wadiifatulcaamili ninka caamilkaa shaqadiisu adtijaaratu ganacsi weeyaan iyo wa tawaabicuhaa ganacsiga wixii raacayey tijaarada wixii raacayey binnadari yacni nadar iyo daymo iyo maslaxo ayuu markaa yacni ku shaqaynayaa iyo wal ixtiyaadi dadaal oo macnaha waxaa weeye ninkan shaquu la yaado sideedaba ninka kan caamilka ahi shaquu iska leeyahay shaqadaas waxaa weeye waa tijaaro waana wadiicadii iyo baabkeedii o kale xag marka laga ego waa amiino wuxuu ley ibnuqayim oo kale almudaarabu almudaaribu amiinun wa ajiirun wa wakiilun wa shariikun intaa buu ku sheegay ninkaa mudaaribka ee caamilka ah ee lacagta loo dhiibay ee shaqaynaya lacagta ku shaqaynaya xag waa mudaarib xag waa amiin bay leedahay waa amiin oo macnaha amiin waxaa looga jeedaa damaano qaad maaha wixii ku yimi waxaan tacaddi iyo tafriid labadii qodob aan in badan ka hadlaynay waxaanu kula imaninee sidiisa oo ku wada xooli baa la xaday dumeel adag ku xidhay xoolii baa aafa samaawiya u timi oo maaragtay daadad iyo waxbaa intay soo dhaceen qaaday wuxuunbaa dhacay marka aan isaga dee awood iska baxsan waa amiin oo yadu amaana weeye yadu amaana damaan maaha waa amiin qodobka labaad waa ajiir buu leeyahay qodobka saddexaad waa wakiil qodobka afraad waa shariik faamiinun idaa qabada almaala haddii xoolaha gacanta ku dhigo amiin buu yahay oo ammaanadii wuu ilaalinayaa sharcigi wuxuu rabaa in la ilaaliyo xoolahan gacanta ku hayo ilaaliyo si fiican u dhowro oo ile qof muslima xoolaan kuu dhiibay waad ilaalinaysaa waa xoolahaagii oo kale waad ka ilaalinaysaa dayaca waad ganacsa ku ganacsanaysaa waad ilaalinaysaa maxaan ku dhahdaa sida wax loo ganacsado waad gorgorinaysaa waad faa'iidada meesha ku jirta ad raadinaysaa hadhow tana waxa weeyaan damaan qaad maaha wixii aan dayac ku iman wuxuu yidhi wa wakiilun idaa tasarafa fiihi waa wakiil markuu ku tasarufayo oo tasarufkan uu samaynayo nin wakiil ah xoolo loo wakiishay wuxuu qabto oo wax badan idan la'aan inaanu samayn karayn baa muuqanaysaa wakaaladaad u noqonaysaa oo xagna wakiil buu ka yahay markuu xoolaan ku tasarufayo oo dee waxaan lagu dimin markaa ma bixin karaysa waajiirun fii maa yubaashiruhu binafsihi min alcamal wa ajiiro waa nin shaqaale ah oo camalkan uu samaynayo wuxuu rajaynayaa dheefteedii inuu helo oo waa nin shaqaale ah oo doonayo hadhow markuu faa'iido helo faa'iidadii la xisaabtamo wixiisi inuu qaato oo xaggaa marka laga gena waa ajiir wa shariikun idaa dahara fiihi ribx waxbuu xoolaha ku yeeshay marka faa'iida muuqatana oo faa'iida markay soo baxdana waa waa shariik wuxuu leeyahay xisaabtayda dee waa la kala tuuraya qaybtiisii qaadimarka intaasoo dhan uu ku sheegay sheekhu waana saxa weliba waxay leeyihiin mar hadduu caynkaa yaado oo xoolaha loo dhiibay dee xooli inuu dayn u bixiya ma bannaana ninkaa xoolaha gacanta ku haya ee ganacsiga loo dhiibay ku shaqaynaya inuu idan ka hela ninkii xoolahan lahaa mooyaane dayn ma bixin karaba sababtoo ah daynku waa la bixiyaa waa tabaruc tabaruc aad qofka ku tabarrucayso ixsaan baa layahay ixsaan fal iyo tabaruc qofkuna waxaanu milkin ma tabarruci karo waxaadan adigu lahayn oo aan aadan idanna u haysan laguu fasixin adiguna xaqaagii aan ahayn ma tabarruci kartid oo iskama bixin kartid midda kale haddii caqdigan uu heshiiskan dhaco mudaarabada lala heshiiyo si ay ku dhacdo tasarufkiisu waa dee shaqadaas hadda inoogu sheegay halkanoo wawadiifatu alcaamili adtijaaratu iyo tawaabicdeeda tijaara iyo ganacsi wey shaqadiisu isagu halkaa inuu hawshaa ku shaqeeyaa loo dhiibay tawaabicda waxay leeyihin dee wixii uu qaban karoo dhan wuu qabanaya dharkii maaragtay inuu kala bixiyo shandada ku gorasano shandada marku soo raranaya iyo waxaasoo wuxuu isagu gacantiisa ka qaban karo wuu qabanaya wixii hadhowta u baahda markaa dee shaqaale inuu dirsado oo xamaaliin iyo rag kale iyana dee markaa waa u diraya laakiin se wuxuu qaban karaba ile waxa weeye ninkan ammaanahaye wax adigu qaban karto maaha inaad tahdo wax walba maaragtay qof lacag ku bixi taa qudhida ammaanadii xooganaysa marka waxaa la doonayaa tawaabicdu waxa weeyaan wixii tijaarada iyo la socday iyo tawaabicdeeda ah waxa weye ma sida maaragtay manhaajku kale qori jirayo ka tayi hiyaab iyo wa nashri thawb iyo marada kala bixinteeda iyo maxaan kula dibba ku ron yahay waxa la yidhaahdo marada isku soo laalaabkeeda iyo arrimaha noocaasoo kalea waa tawaabicdi nadarkana wuxuu u jeedaa yani waxa weeye maslaxaddu mar kastaba fiirinaya wuxuu ku shaqaynayaa binnadari waalixtiyaad dadaal uu markaa wixii ku dadaalayo maslaxadda marba fiirinayo maxaa dani ku jirtaa maanta maxaa suuqa ka socda maxaa faa'iidaysa la heli karaa waa nimankaa feejigan oo ganacsiga aad ula socda oo raba in wax soo saaro falaa yabiicu biqabnin walaa nasiihatin falaa yabiicu ma iibiyo biqabnin yacni naqs kabiira oo weyn khasaaro weyn wax kuma iibiyo oo macnaha waxa weeyaan markuu wax iibinayo wax dagitaan oo maaragtay dee naqsi ah aman mil bu wax ku gadaya aman mil oo waxa dadku wax ku iibsanayn baad wax ku iibinaysaa inaad ka hoos dhinta lama ogola ka hoos dhig waxay iman kartaa waxoogaa meesha waa ku jiri kartaa si mararka qaarkood sicir kaaga socdo inaad meelaha kale wax ka yar dhinto mararka qaarkood maslaxada tahay maslaxad marbay tahay hoos yar dhig si aad wax badan u iibiso waa istaraatiijiyada ganac maarata iqtisaadka oo cabdiraxmaan ibn cawf laga bartay oo marka cabdiraxmaan ninkaas saxaabigii raggii tujaartaabu aa madiine ka ganacsanayey aad buu markaa xoolo badan u helay markaa wax yar busin jiray xoolaha faa'iida yar buu saari jiray kimiyad badan buu iibinaya marka farqi baa udhexeeya ninki intuu wixii qaargareeyo wacaga iskaga kaa baariyeen iska fadhiyeen waxba lagaa gadan maayo dasmada geyso laakiin dad wax yar saarto wax badanna waa baxayaan faa'iido badan oo soo xaruraysa marka jaanibkaas waxa weeye jaanib uu maarata iqtisaadka cabdiraxman bin cawf oo kale ergeysaman jiray falaa yabiicu kuma iibiyo biqamnin yani macnaha waxa weeyaan qiimo dhac xoog leh ama naqsi xoog leh oo sabab mitligii ka hooseeya kuma iibsho walaa nasiihatin dib u dhig iyo daynna kuma iibsho macnaha ma bannaan inuu dayn ilaa fasaxa uu helana oo ay wax iskala ogaadaanna waxa weeye marka hore dee maxaan yeela iyo marka inuu hadduu u banneeyo mutlaq uga dhigana waa baab laakiin waxa weeye nasiihadu asalkiisu ma aha shay markaa dee looga baahan yahay xoole lagu galo walaa yusaafiru lama safro bilaa idin idan la'aanna ma safro xoolihii iyo wanaxwi daalika wixii kuula mida oo meelihii halista ah oo kale iyo dee la aadi maayo xoolihii falaw sharata calayhi an yashtariya xintatan fayaxanu falaw sharata hadduu shardiyo alay falaw sharata almaaliku maaligii hadduu shardiyo calayhi cala caamilikii caamilka hadduu shardiyo an yashtarida inuu soo iibiyo xintatan waxoogaa xintooo sarreen uu soo iibiyo oo fayaxanu ay fayaxanuhaa uu markaa taxiino oo budo ka dhigo oo markaa daqiiq ka dhigo wayakhbizu wayakhbizuhaa markaa uu kibiseeyo oo rooti iyo waxa uu ka sameeyo aw amase sharad caley uu shardiya ghaslan dun inuu soo iibiyo oo fayansija fayansiju uu markaa sameeyo duntii wax ku sameeyo oo wayabiicu wuxuu gudno ka sameeyena uu iibiyo aw amase sharad caley uu shardiyo allah yatasarafa inaanu ku tasarufin ilaa fii kada waxaa mooyaane wahuwa walxaal uwa kaasina casiizulwujuudi joogitaankiisu wax uu qaliil yahay oo yar yahayba uu jiro uu yahay aw amase yaani uu u shardiyo an laa yucaamila alcaamilu caamilku inaanu la mucaamalin oo wax ka iibin ilaa zaydan ninka zayd la yahay mooyaane fasada alqiraadu intaaba qiraadku waa fasaada oo mucaamaladaas waxa weeye socon mayso wuxuu yidhi waxaad samaysaa lacagta ku soo yey maxaan ku dhaha waxa leeyahay daqiiqoo sidii shaqadii ninkii maxaan ku dhahdaa rootilaha ahaa ee foornaday meelaha haystay intaasoo kibisa iyo intaasoo maaragtay xalawiyaad iyo xunsa samee waa ku kaas ama maaragtay baalahan dunta iyo waxaas iyo sameeyo soo iibiyo waxaad samaysaa maarata koofiyadaha iyo ka samee ama maaratay waxyaabaha cawnkaas laga xun dumaha laga tolo oo markaa iibi waxaasi qiraad markaa noqon mayso shardi waa buradoo dee tijaaro iyo ganacsi maaha waa waa acmaal dadka loo soo kiraysto kani waa camal kale oo qofka inta la shaqo geliyo loo dirsado la hebeelo waxaa samee ujeer uu ka qaato waa farsamo tani tijaaro maaha baabka tijaara ma soo gelayso ee waa baab farsamo oo dadka loo ijaarto inay ka inay farsamo sameeyaan saas darteed bay way ka baxaysaa wixii la odhan jiray qiraad waa fasaad iyo caqligaasi labadan qodob ee dambe waxaa weeye silcada waxayna ka ganacsan buuli waxaad yeeshaa laa tashtari ilaa haadii silcataan mooya wax kale ha iibinin waxaana dhacaysa markaa waxa uu leeyahay uu dirayaana wax iska naadirba sida lagu helaa shay naadir ah amase wuxuu yidhi ninka zayd mooyaane ninkaa mooyaane laa tabic ilaa zaydan walaa tashtari minhu ilaa zaydan zayd ma cid kale wax ka iibin hakana soo iibsan bakhaari hebel umaad wax ka iibsan kartaa isagu maad wax ka gadi kartaa taasina ma bannaanoo waxay noqonaysaa ahdaaftii ama dantii laga lahaa qiraadka iyo faa'iida wadaagga meesha way ka baxaysaa oo ninkaani faa'iida inuu soo hoyaa la rabaa ganacsi inuusa haddaad dabarto oo shuruudo adag lagu xidhay xagguu wax ka keenaya marka marka arrintaasina tadyiiq baa ku jira iyo cidhiidhgelin ninkii maxaan ku dhahay shaqayn laha wax soo saari lahaa waxa weeye shuruud adag baa la geliyey marka waxa weeye qiraadka socon maayo iyo faa'iida wadaagta fasada markaa caqdigii waa buray faxaysu meel oo fasada qiraadka uu burayna nafada waa fulayaa tasarufu lcaamili ninkii caamilkaa tasarufkiisii hawshuu qabtay way fulaysaa biujrati lmili ujratu mil isagoo kale waxa la siiyo ayay ku fulaysaa wa kullu ribxi ribx dhammaantiina waxaa iska leh lilmaaliki ayaa iska leh wuxuu leeyahay haddii saa wax u dhacaan oo shuruudaha noocaasa intuu dhigo sidii ninkii markaa hawshuu ku fuliyo ninkii lacagta loo dhiibay horta marka koowaadee falkaa uu sameeyey iyo shaqadaa uu qabtay tasarufkiisaas waa ansaxayaa sidaasa waxa loo kala qaadanaya waxaa loo kala qaadanaya caqdigii hadduu fasaaday ninkan oo dee qiraadkii uu ka baxay ile qiraadka shuruuddiisa hadday wax ka dhinmaan wixiise hawsha ay dhacdo tasarruf ninkii uu sameeyey wax ibiibiyadoo lacagtii wax soo careeyey faa'iidana soo baxday maxaa la yeelaya waxaa la yeelayaa wixii faa'iidaha ninkii lahaa unbaa iska leh oo maalka lahaa ninkanna nin shaqeeyey oo ujiro le weeyaan waxaa la leeyahay ninka hawshaas u kala qabtaa curfi ahaan bulshada marka la eego muxuu qaataa intaa intii baa la siinaya si baa lagu kala tegaya marka waxbuu ka soo reeba wuxu uhi illaa idaa qaala inuu yidhahda mooyaane almaaliku ninkii maalka lahaa inuu yidhahda mooye alribxu ribxii kulluhu dhammaantii lii aniga ayuu u sugnaaday falaa shay-a shay uma sugnaanin lilcaamili ninkii shaqaalaha ahaa ee lacagta ku ganacsanayey isaga waxba uma sugnaanin oo inaga hore usoo sheegno arrintan oo kale haddii nu yidhaahdo faa'iida anunbaa iskale dee sax maawa inaga in qiraadka lama rabo laakiinba hadday dhacdo oo isna iska aqbalo oo war wix meesha ka soo baxa aniga lacagtana ku shaqee oo ninkii hawl galo oo faa'ida soo baxda maxaa la yeelaya waxaa leeyahay adugu dee mutabaric baad ahayd nin wanaagsan baad ahayd akhyaar oo ninkan u shaqaynayey markuu shardiga kuu dhigto o kuu yidhi faa'iida aniga iska leh kamaad hadlina waad aqbashay baaraka allah fiik baa la odhanay marka khayr allah ku siiyo lacagta ka soo wareeji wixii faa'iidaa iyo wixii kale maca salaama waddada ka baxa dee mutabaric baa lehay kaasoo kale mutabaric mutabaric waa garanaysa maan u mahanaya nin xooggiisa ku tatawucay oo shaqo fiican ninkan u qabto u khidmeeyey buu ahaa ile mar hadduu shardiga kula galay asaad aqbashay nin waalana maad ahayn raallina waad ku ahaatay ninku dee xooggiisa waad dawuci karaa baaraka allah fiik baa u taalla waayahay wamataa fasakhahu marka uu fasakho caqdigii qiraadka axaduhumaa midkood markuu fasakho aw junna ama la waalo oo dee qof waa shay u noqdo aw amase uqmiya la daboolo calayh korkiisa meelo daboolan u yimaado infasakha alcaqdu heshiiskii waa fasakhmay sideedaba waxa weeyaan qiraadku waa waa caqdi oo jaa'isu tarafayn ah mar haddii jaa'isu tarafayn la yidhaahdo maxaa laga fahmayaa waxay noqonaysaa in nin waliba uu ka bixi karo oo caqdigu maaragtay laazim ma aha waa hayru laazim nin waliba markuu doono ayuu fasakhi karaa haddii marka ay dhacdaba in labadii nin nin ka midii uu fasakho ama ninkii xoolaha gacanta ku hayey ama ninkii maal kalaa uu fasakho amase aafaaba iska dhacdayoo waxay noqotay in mid waashay ama mid miilkiis daboobo nin xaalkiis beddelay caqdi waa fasakhmaya fa yalzamu lcaamila caamilkii waxaa ku laazimaya markaa ninkii shaqaynayey tandiidu ra'si almaali raasamaalkii inuu caddeeyo oo kaash ka dhigo ayaa laga doonaya oo waxa weeye mar haddii dee wixii ganacsi baa lagu jiray ninkii lacag baa loo dhiibay shantaa kun ee doolar qaada ku shaqee baa la yidhi wixii baa ninkii baaba dhintay maalan dee lacagta u dhiibtay amase waxa weeyaan wuuba waashay khalaas dee caqdigii buriye waxa weeyaan marka maxaa la samaynayaa wixii buu caddaynaya marka wixii alaabtii uu iib alaabtii o dhan uu iibinayaa oo uu kaashgaraynaya tandiidku waa kaashgarayn wixii oo la caddeeyo oo lacag laga dhigo badaacad iyo wuxuu ka ganacsanayay markaasuu dee xisaabtamaya wuxuu keenay faa'iidadii maxay noqotay wixiisi u qaadanaya wixii keena dadkii lahaa wixii xaq yaa markaa dee ninkii loo haynaya hadduu waasha cidkii mas-uulka ahayd yaa la wareegaysa waayahay waalqawlu qawlulcaamili fii qadri ra'si lmaal waalqawlu qawlku qowlulcaamili caamilka qowlkiisii buu ahaaday ka la ictibaarinayaa fii qadri ra'silmaal raasumaalka qadarkiisa haddiiba hadal ka yimaado oo laysku qabto iyo wa fii raddihi celintiisa raasamaalkii in la celiyey iyo wa fii maai aladii kii yaddaci uu sheeganayo yaddaci uu sheegto oo min halaakin halaag ah iyo wa fii maai aladii kii yuddacaa calayhi loo sheegto korkiisa kii xoolahayay oo meel khiyaanati ah intaba caamilka ayaa qowlkiisa la ictibaarinaya isagaa dhaala dhaarinaya haddiiba inta fasakho dhacay meesha la iska kala baxayo oo la ysqabto oo waxa la ysku qabtaa ay noqoto ee waxaan kuu dhiibay shan kun baan kuu dhiibay iyo may afar kun baad ii dhibtay la ysku qabto ama la ysku qabto ee waxa weeye celintii waan kuu soo celiyey xoolaha waad haystaa waxbay kuma leediyay maad soo celin iyo waxa weeyaan shaygi waa talfay oo talafkii halaaggii baa la ysku haystay adaa sababay iyo maaragtay maan sababin ee aafa samaawiya ku timi iyo adigoo ku dhahdaa khiyaano la yimi oo waxa kanaan kuu dhiibay waad khiyaamayso waxbaad shaab ka gashatay amase waxaan ku idhi waxaa baan ku idhi maaragtay baan kaa reebay oo xoolahayga waxaa iga gelin wixiina waa tahay ku fadhiisteenoo baabaa waxaa keenay waxaan kaa reeb oo ku idhi xoolaha iga gelin baad gelisay adaa ka mas-uula waana kuu diiday horna waan kaaga diiday ee maya igamaa digiina ganacsi mudlaqa oo aynu ka wada hadalla inaan ku shaqeeyo wixii dani ku jirto baynu isku ogeyn intaasoo dhan mar haddaan markhaati aanu haysan ninkan maalka ninka u dhiibay waxaa loo rumaynaya gaan maal gacanta ninka ku hayey baa la dhaarinaya sudiqa biyamiini sababtoo ah dee isagaa wixii gacanta ku hayey halkan oo kale isagaa gacanta ku hayey mar hadda wixii gacanta ku hayna yaddu ammaanay ahayd yadduna yaddu ammaana mar hadday yaddu ammaano tahayna waxay noqonaysaa in markaa qowluhu qowlkiisa noqdo wixii arrimaha noocan oo kale ah waayahay wuxuu yidhi wain ikhtalafa hadday iskhilaafaan fii qadri ribxi ribxiga iyo faa'ida qadarka ay isku khilaafeen almashruudi la shardistay taxaalafaa way isla dhaaranayaan waayahay ninkii maxaan ku dhahdaa xoolaha lahaa ayaa wuxuu yidhi waxaynu heshiis ku ahayn wixii halkaa ka soo baxa nusow nus inaynoo kala baran yihin faa'iidada baynu isku ogeyn iyo maya saddex meelood marka loo qaybiyo laba meeloodna inaan anugu leeyahay baynu heshiis ku ahayn meel aad adugu leedahay ninka xoolaha laho jiq bay isu noqday marka waa dee halkaas iska haysta markay caynka arrintu tahay oo wax kala gurana aan lahaynin taxaalafaa waa la ysla dhaarinaya waa lasoo baray taxaalafa nin walowba dhaarka la imow waar ninka xoolaha lahow inaad waxaad ku heshiistiin nis ay ahayd oo aanay ahayn uluaan dhaaro war ninka xoolaha hayadow in uluaan aad heshiis ku tihiin uluaan adigu aad leedahay uluaan isagu leeyahay ee nis aanay ahayn dhaaro ninba wuxuu sheeganaya mudiciga ku yahayna waa ku dhaaranaya wixii muddo calaygu ka kale uu sheegtayna waa anfinaya saasaa lagu dhaaranaya taxaalafa waayahay oo haddii la dhaariyo maxaa meesha ka soo baxay marka la ysla dhaariyo maalkii waxaa iska le iyo faa'iidadiisa iyo wixiisa waxaa iska le ninka xoolaha lahaa ninkii xoolahan ku shaqaynayana ujratulmithli buu leeyahy ila mar haddii lagu kala laysku garan waayo wixii meesha ka soo baxay ujratulmithli waar ninka intaasoo bilood shaqeeya xoolahan oo kale ka shaqeeya maxaa la siiyaa intaa rag markaa khubara'a oo dhaqaalaha iyo magaalada iyo suuqa aad la socdo aaminiina baa leey bal arrintaa fiiriya waacaas u qaataa fartaa laga saaro halkaa ka baxadna warna xoolaa laga qaado walaa ymliku alcaamilu xisatahu min alribxi ila bilqisma walaa yemliku ma mulkiyo alcaamilu ninkii shaqaalaha ahaa ee xoolaan ku shaqaynayey xisatahu xisadiisiiyo qaybtiisa oo min aribxi faa'iida u ku leeyay ma milkiyo ilaa bilqismati marka la qaybiyo mooyaane qismo mooyaane wax kale koo milkiyo oo macnaha waxa weeyaan haddii halkan masale khilaaf ku jira weeyaanoo ninkan xoolaha ku shaqaynaya ma marka ribxigu duhuuru ribxi ribxigu markuu muuqdo ayuu wixii mulki yeeshay ila inta ganacsi baa lagu jeeda marka waxa weye mar baa bil baa waxa lagu dhufanaya xoolo fara badan baa soo baxaya marka xisaabta halkaa ka soo baxday marka ay muuqatay ile intaa calculator iyo alaaba hadda waxa weeye combyutari waxay ku xaraysay halkaas waxay ka soo baxayaan shaashadda hadda faa'iidadii marka way muuqataaba oo waa la arki karaa hadda waxa la hayo markaba marka ay muuqatayba idan way la xisaabtayn buu yeeshay oo ninkii halkaas ku yeeshay xisaabta mise maya ee waxaa dhici karta bisha dambe wuxuu inay isgoostaane marka unay ku ballameen ma lix bilood kadib baynu xisaabtamaynaa ma shan bil baynu u xisaabtamaynaa ma shan bilood baynu ma sanad baynu ku xisaabtamaynaa marka xisaabi dhacdo oo markaa ribxigii faa'iidadii la ogaado markaas buu milkiyayaa taas baa ka taagan yahay oo sida raajixa wuxuu leeyahay waana adharkasuu ku sheegay nawowi kitaabkiisa manhaajka eh markaa la qaybsano ee xisaabta uun dee la xidhayo ee la qaybsanayo wixii markaasuunbuu milkiyayaa wixii usoo baxo faa'iidaa wabilahi towfiiq subxana qaadka baabkiisi weeye saqaadku waraabinta ayuu ka hadlaya halkan oo wuxuu leeyahy waa mucaamalatun lishaksin calaa shajarin yatacahaduhu bisaqyin wagayrihi waathamaratu baynahumaa saaqaaga waxaa la yidhaahdaa in qof qof kula heshiiyo inuu geedkii wara- dhirtii waraabiyo ee midhaha bixinaysay geedtimireedkii cinabkii oo uu ka shaqeeyo hadhowtana wuxuu ku shaqaynaya ay noqoto midhaha ka soo baxa ee ka soo go-aya in lagula heshiiyo oo la yidhaahdo maalan wixii soo baxa uluf baad leedahay saddex meeloodoo meel baad leedahay wixii soo baxa ruuc baad leedahay wixii soo baxa khumus baad leedahay mucaamalada noocaas baa musaaqaa la yidhahdaa musaaqaa oo dhirtay ku saabsan tahay midhaha dhirta waaweyn ee ee beeraha aseendooyinka ay yidhaahdaan marka halkan madhabkuna cinabka iyo nakhliga nakhiilka geetimireedka labadaas ku kooban tahay buu leeyahay wuxuu yidhi markaa tasixu miman yasixu qiraaduhu calaa karmin wanaklin tasixu way ansaxaysaa musaaqaagii miman axad bay ka ansaxaysaa yasixu qiraaduhu qiraadkiisi uu ansaxo calaa karmin geedkii cinabka ayay ku ansaxaysaa wa naklin iyo geedtimireed khaasatan gaar ahaan maqruusayni xaalay yihiin kuwa la tallaalay oo markaa dee dhir taagan ah wuxuu tilmaamayaa musaaqaaga noocan ah oo nina dhirtii leeyahay ninna uu camalkii leeyahay oo la shaqo geliyo qofkii dhirtuu ka shaqeeyo mucaamalada noocaas waxay ka ansaxaysaa ciddii qiraadkaynu soo marray darsigayna xalayto shalayto ciddii ay ka ansaxaysay oo waa ninkii jaa'isu tasarufka ahaa jaa'is tasaruf oo baaliq caaqil hayru maxjuur calayhi qof aan la sharin oo maxaan ku dhaha dee labada darafba ama ka loo diraya ha ahaado oo mucaamalada caamilka ah ama ka dhirtale ha ahaadeen mid waliba ile mucaamaladu waa mucaamalo maaliya waa in arrimaha laga helaa marka calaa karmin buu yidhi karminkaas waxaa kaga fiicnayd inuu yidhahdo cala alnakhli waalcinab inuu yidhahdo aba fiicnayd sida cibaarada minhaajka waayo dee xadiis baa ku yimi la cinabka inaan geedkiisa karmi la odhan laa tusama alcinab alkarma fa ina alkarma alrajul almuslim ayaa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaa waa loo diiday waa la nahiyey in geedka karamku karamku waa geedka cinabka nahyi baana ku yimi marka cibaarada inuu ka leexdo ayaa fiicnayd sida maaragtay imaamu nawowi ba kitaabku markuu ka hadlaya cala alnakhli waalcinab buu yidhi meesha uu ka yidhi waa labadaasay ku gooni tahayna adigu khilaaf baa ku jira oo qowlkii qadiimi ee shaafici wuxuu ahaa fii kulli alashjaari almuhmira dhir kasta oo midho bixisa geed weynka ah zaytuunkii tufaaxii mooskii liintii wixii noocaas oo dhan saqyii waa gelaya ee cinabka iyo timirtoo keliya kuma gaar ahaa saasaanu imaamu nawowi uu doortay fii kitaabihi tasxiixu tanbiih saas ayuu ku doortay markaa dhirtaasina weynayihiin dhir tallaalan oo hadda isagu dhirtii tallaali maaye ninkani geed taagan oo beeran ayuu markaa waraabkiisii iyo ile waxa lagula heshiinayaaba waxay baa tahay inuu midhaha soo midho bixinteeda oo uu mushqaayada ku qaadanayaae waxa weeye dhirta waa inay tallaalan tahay oo isagoo hadda geed tallaali maayo maqruusayn xaalahi buu idhi ilaa muddatin yabqaa fiiha ashajaru ilaa muddatin muddo ayay ku ansaxaysaa musaaqaadkaaga yabqaa uu baaqi ahaanaya fiiha muddadaa gudaheeda ashajaru geedku uu baaqi ahaanayo oo yuhmiru uu midha bixinayo haaliban fi lghaalib sida haalibka bijuz'in buuna ku ansaxayaa qayb juzkaasoo macluumin la yaqaano oo min ahamarati midhihii ka mid ah wadalika tusaaluhu waxaa weye ka huluin iyo wa rubcin saddex meeloodoo meel wixii soo baxayaad leedahay wa rubcin ama afar meeloodoo meel wixii soo baxayaad leedahay kal qiraadi oo kale sidii qiraadka oo mudaarabadii aynu kusoo jiray darsigeennii hore wuxuu leeyahay marka in muddadu waa inay ahaataa muddo dee geedkani uu ku midha bixinayo oo ile waxaa la rajaynayaa ninkani waxa uu ku heshiiska ku gelayaa waa juz macluum oo shaayac ah shay macluum oo dhirta wixii ka soo baxaa intaasaad leedahay oo geed gaaran loo magacaabi maayo wax kiilooye ah ama maaragtay miisaan gaaran loo sheegi maayo laakiin waxaa la leeyahy wixii soo baxa ulukii ama rubcii ama khumuskii baa la leeyahay saas darteed geedkii waa inuu ahaadaa maaragtay muddo dee uu ku mara bixiyo caadi ahaan waaye aimada qaar baa waxay leeyihiin sida maalan ibnuqayim oo kale zaadulmacaadku wuxuu leeyahay waxba in muddo lagu xadeeye mabaahee musaaqaagu muddo dheer baa laga dhigi karaa oo dee markay midhaha soo go-aan kale ma heshiisku iska socon karaa sii nebigu markuu qoladii khaybar la heshiiyey dee waa waa ku shaqaynaya uun muddona looma xadaynin aduuse marka xaggan waxay noqonaysaa geedkaasi muddo uu ku bixi karo xagga dambe adunta ka batabae laakiin waa inay ahaataa muddo uu geedkaasi baaqiaanayo jirayo midhihiina ay baxayaan garaadkay la midtay daliil maxaa masalada u ah waxaa asal oo xadiidka bukhaari u wariyey ee xadiidka cabdullaahi bni cumar anna rasuula allahi sala allahu alay wasalam acطaa khaybara bishatri maa yakhruju minha min hamarin aw zarcin xadiidkaas oo muslim u wariyey wuxuu leeyahay khaybar وأرضها على أن يعتمروها من أموالهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها يعني وحوية وحول من منك يهود أها جيت مريتك خيبر أيو ليبي يدل كيدي إني كشقيان أو مالك وذلك كشقيان أو يعني مالك يقعد لقى قبصدي وخيبر وماشي لقى لوريقي لكن ولو داي إني كشقيان أو wixii ka soo baxana markaa niskood ay yeeshaan niskood ay yeeshaan taasaa markaa waxay tusaanaysaa dee geedkii ile waa lagala wareegay oo dhirtan waxaa leh islaamkaa leh rasuulkaa mas-uuliyaddeedii haya iyagu markaa musaaqaaga mucaamalada musaaqaaga baa lagula heshiiyey oo shaqeeya wixii ka soo baxana intaasaa leedin laakiin dhirta islaamkaa le inu shaqa kuma liidin idinka milka wareegtay waaye wuxuu yidhi wayamliku xisatahu wayamlikuhu milkiyaa ninkii caamilkae ka shaqaynaya dhirta xisatahu xisadiisa iyo qaybkiisa ayuu mulkiyaa min ahamarati midhaha ka mid a biduhuuri muuqasho ayuu ku mulkiyaa muuqasho ku mulkiyaa oo macnaha halkan waxoogaa qiraadkii way ka duwan tahaydoo waxaanu soo maray qiraadkii iyo mudaarabadii marka faa'iidadu muuqato miyuu milkiyayaa ninkii shaqada ahaa ee ganacsiga ku jiray ee xoolaha loo dhiibay mise marka la qaybsado oo xoolihii la xisaabiyo oo faa'iidadii soo baxda halkaasay markaa yuu milkeeyaa waa marka la qaybsada baynu idhi oo qaybtu ay dhacdo ayuu milkeeyaa wixiisa laakiin tani way ka duwan tahay oo midhihii markay geedka saarayna soo baxaan oo muuqdaan markaa wixiisi waa leeyihi markaa wixiisi hawshana dee waa laga rabaa dhammaystirkeeda wixiisiina markaasuu leeyahay oo faariqa udhexeeyaaba wuxuu yahay qiraadka xagga maxaan ku dhahay faa'iidada tani ila weli ilaa ay markaa muddadii gaadho waxaa dhici karta khasaare inuu yimaado mar kastabana faa'iidada waxaa laga buuxinaya wax loo jeeda raasamaalki oo raasamaalki aan dhammaystirnayn faa'ida ma jirto marka hadda hadday bishan muuqatay weli birina dhiman tahay maalan waqtigii la xisaabtami lahaa ee waxaa dhici karta bidaa dambaba inuu maaragtay khasaare weyn ku dhaco saa darteed baa waxaa la kabayaa asalka oo raasamaalka laakiin musaaqaagu waa ka duwan yihi oo midhahan geedka saarani kabis waxa la yidhaahdo oo loo eegaya asalkiisiyo geedkii shaqa kuma leh wixii soo baxay unbaa dadka dhexeeya kii shaqaynayey iyo ka geed kale markaa meel loo celinaya ma jiro saa darteed faariqaasaa jira faariq kalena way sheegeenoo dee nisaab baabu gaari karaa oo dee zakaaba lagu yeelanaya oo intiisaba nisaab u gaadhaysa oo waaatu xaqahu yowma xasaadi midhahan dee markaa wixii suu ogaado oo meesha wax u saaran ilay zakaaba ku dhici kartee taasna markaa way way iyana way muuqanaysaa waayo wuxuu yidhi wawadiifatuhu an yacmala maa fiihi salaaxu اhamara wawadiifatuhu qofkaa caamilkaa shaqadiisu an yacmala inuu ka shaqeeye weeyaan maa eladii kii fiihi gudihiisa uu ku sugnaa salaaxu اhamarati midhaha hagaagood wuxuu ku sugnaa oo dhan ku hagaagayey inuu ka shaqeeyo ayaa ninkii caamilkaa shaqaalaha ah ee meesha loo diray laga doonayaa wadaalika tusaale waxaa weeye ka talqiixin waa bacrimintii oo kale wa saqyin waraabkii oo kale weeye wa tanqiyati saaqiyatin saaqiyaddii meeshii biyuhu soo mariyeen nadiifinteedii weeye wa qadci xashiishin mudirin cawskii iyo baadkii dhibayey oo la jarjaro weeye iyo wanaxwii wixii kuula mid ah oo haddii cinabkii ay tahay oo kale in cariishkiiyo dhirtii iyo qorihii lagu taagtaago saan u soo dhicin amase maxaanku dhahdaa oo kale waxaa soo gelayaa midhaha ilaalintooda oo shimbirihii iyo waxyaabaha maaragtay cunaya laga rabo goynta ha dhowto markay bislaato oo wixii dhammaadaan lasoo ay soo guro shaqadiisa weeye marka baydarkii iyo meeshii lagu engejinaya lagu soo xareeyana waardiye iyo tuginu ka ilaaliyo shaqadiisa weeye ilaa inta hawsha la kala wareegayo waxaasu ka shaqaynaya markaa ninkii caamilka ahaa oo ninba shaquu leeyahay ninka geed kale dhirtale beertalena shaquu leeyahay ninka maxaanku dhahdaa shaqaynaya ee beerta iyo waxaa ka caamilka ahayna isana shaquu leeyahy marka hawlahaasa isaga u yaalla oo talqiixaasi waa nooc bacriminta la yidhaahdo waa geedkii qaarna waa waa lab dhirta qaarna waa waa dhadig marka inuu sameeyo talqiix oo kii labka ahaa uu maxaanku dhaha kii kale ku tallaalo tallaalkaasaa laga doonaya marka qaarkoodna dee dabaylaha naftoodu intay ku soo dhabtaan tallaalka way sameeyaan lakiin hawsha isaga laga rabaa ninkan shaqaynaya waraabkii baa laga doonaya oo dhirti inu waraabiyo waa shaqada isaga u taallo weeyaan saaqiyaadkii biyuhu soo raacayeen inuu nadiifiyo oo ile biyihii waxay meel ay ku socdaan bay rabaane inuu nadiifiyo ayaa laga doonaya wixii wax dhibaya oo dhirta hoosta ku baxaysa ee had iyo goor dhir baa ka hoos baxda beeraha oo geedka waxyeelaysa ama bixitaankiisa ama kusibaysa kolle beeraleyda taqaana waxaasoo dhan baa la rabaa inuu gunta ka jafo oo guro oo ka nadiifiyo iyo wixii kale shaqa ah ee noocaasoo kale ka ajaajiin ajaajiin waa halkaa geedka hoostiisa meeshaa yara wareegga ah ee biyuhu ku dhacayaan ile biyuhu in loo sameeya meel xordan oo wareegsan oo biyuhu fadhiistaan si geedkii markaa biyihii u fadhiistaanoo ay biyihii markaa geedkii u cabo u sharaabo waa inuu halkaan u wareejiyaa oo moos yar oo geedka salkiisa ah waa inuu halka hagaajiyaa iyo wixii noocaasa midhaha ilaalintooda haddii xitaa laan maaragtay si xun u baxday janisteeda oo dhib ku keenaysa waxaasoo dhan waxay noqonaysaa shaqada laga doonaya caamilka wadiifadiisi weeye wa cala almaaliki ninkii maaligaha isagu dhirta lahaa korkiisa waxaa ku sugan maa alladii kiibaa korkiisa ku sugan yaxfadu asla asalka oo geedka waxa ilaaliya korkiisay ku sugan tahay wadaalika tusaale waxa weeye ka binaa'i xaa'itin dayr iyo gidaar dhisidii wa xafri nahrin nahri iyo kelligii biyuhu soo marayeen qodidtii iyo wanaxwi wixii kuula mid ah oo dee qalabkii la adeegsanaya isagaa laga rabaa faaskii garhweyntii maxaan ku dhahda manjarafadii alaabtaasoo dhan ee wax ku hagaagayeen waxaa laga rabaa ninka dhirta leh ee geedka iyo waxaa leh oo haddii loo baado maaragtay taragtar meesha in la geliyo marka qaarkood wax lagu gurayo oo kale iyo wixii adugu qalab eh ee meesha lagu hagaajinaya isagaa laga doonaya waa ninkii maaligaha markaa beerta lahaa wixii markaa asalka lagu ilaalinayo waa shaqada waa la kaelaya asalka wixii lagu ilaalinayo isagaa laga rabaa asalku waa dhirtii oo dee dayr guud in loo sameeyo oo xaydaan weyn lagu soo wareejiyo waa shaqada ninka dhirta leh qalabkaas iyo aalaadka inuu maaragtay dee kelligii biyuhu soo marayeene weynaha maarata nahriga ah webigaah webiga macnaha waxaa laga wadaa halkii biyuhu soo qaadayeen oo marka lagu soo daayo biyaha meel ay soo qaadayeen baa jira halka ay biyuhu soo qaadayaanna waxaa laga rabaa isagu inuu markaa diyaariyo oo dee waa meel hawl badan ee kharash u baahan wixii qalabee la isticmaalayey oo dhan isagaa laga doonaya ama badeello maali maxaan ku dhahdaa garhweyntii faasaskii ma wixii noocaas ahaa oo dhan isagaa laga rabaa walcaamilu amiinu walcaamilu ninka caamilka ee shaqaynaya amiinun amiin weeye oo waa yaddiisu waa yadu amaana in badan baad yadu amaana soo ogaatay oo macnaha waxa weeye fii maa yaddaciihi oo min halaaki thamari ah waa loo rumaysanaya waxa weeye dhirtii midhihi waa baaba'een oo waxaa helay maxaan ku dhahay aafa samaawiya ayaa dhirtii ku timi waxbuu sheegay haddii aan waxaa lagu caddaynaya isagu inuu baabeeyo talfiya aan lahaynin sudiqa biyamiinihi dhaartiisun baa lagu rumaynaya waa yadu amiin yadu amaana weeye fain habatat hadday sugnaato khiyaanatu khiyaanadiis hadday sugnaato oo ninkii shaqada ee dhirta loo dhiiba beerta ka shaqeyn la yidhi baaba waxaa soo baxday inuu wax gacan bidixaynayo khiyaana inuu yahay damma wuxuu ku u dumayaa ilayhi ila alcaamili mushrifan nin ilaaliya ayuu markaa ku biirinaya oo hawshiisa iyo ka warhaya oo meesha maxaa jira lianna almusaaqaata buu yidhi musaaqaadku birta waraabkeeda iyo hawsha noocani laazimatun waa caqdi laazim waa mid laazima ah oo laysa liaxadihimaa midkood uma sugna faskuha inuu fasakho oo maxaan ku dhahdaa mid yidhahdo waan iska tegay ilaa kii kala oggolaado oo labada daraf ay ku heshiiyaan ma bannaana inuu iska tago faskhiyo caqdiga waayo waa laazimu tarafayn mar haddii hawsha aad gasho ilaa wixii aad midha bixiyaan oo midhii la goosto oo hawshii markaa dee lala kala wareego oo waxaad ku shaqaynaysay ee ahayd ile midhaha wixii ka soo gaad wax ku leedahay baa heshiis lagu ahaa ilaa uu maxaan ku dhahay saas yeelo oo hawshii ay saa u dhacdo waxa weeye mid iskama tegi karo inuu kii kale ku oggolaado mooyaane waaya oo xataa haddii mid dhinto musaaqaagii buri maayo ee waxaa rabaa maalan haddii uu ninkii lahaa maaligii hadduu dhinto ninkii caamilkaa shaqadii buu wadanaya nasiibkii hawshiina waxaa markaa dee meeshii ninkan maalig ah waxaa booskiisii taagan waaridkii qofka dhaxal ka leh saasay noqonaysa haddii caamilkii dhintana waaridkii qofkii caamilkan shaqaala ninkan shaqaalaha ah ninkii dhaxalkiisa lahaa ayaa booska imanaya oo hadduu shaqadan yaqaana wuu ka shaqaynaya haddii kale nin caamil ahoo shaqaalaha buu keensanaya ilaa inta marka beertiibi ay midhay bixinayso oo halkaa qof waliba xaqiisa u qaadanayo saasa markaa waa laazimu tarafayn caqdigaasi musaaqaaga caqdigiisu oo nin keliya kama bixi karo ilaa labada taraf ay isku oggolaadaan sidaa darteed baa wuxuu leeyahay waxaa loo dirayaa nin waardiya oo ilaaliya oo mushrifo kormeera ah ayaa lagu ogaanaya sababtu waxay tahay lianna almusaaqaata laazimatun laysa liaxadima faskuhaa kalijaarati bay kula mid tahay wixii loon jiray ijaarada iyo maaragtay karanta karaynta iyo waxaa waynoo soo soctaa ijaaradu fain lam yataxafad bilmushrifi fain lam yataxafad haddaanu ilaashamin caamilkii bilmushrifi ninkii kormeeraha aanu ku ilaashamin weli gacan bidaxayntii waa wada hawshiisii ka waantoobi waa istu'jira waxaa la ijaarayaa oo loo kiraynayaa calayhi cala alcaamili caamilka wax khiyaameeye booskiisa manaxad baa la kiraynayaa yacmalu shaqeeya anu xaggiisa ka shaqeeya mar haddii beertii farafaraynuu ka dan waayey oo isagu yahayba ninkii dee wax qasayey oo khaaynnimama ku muuqatay mushrifkii waardiyaha ka hayeena uu caddeeyo ninkani war ninkani nin cagdhigaya ma aha caqdigina uu laadimu tarafayn yahay isagina inuu iska taga aanu rabin warwa iska tegayaa aan iska kala baxno ay arrintu caynkaa tahay waxaa la sameeya nin kale loo yeedhayaadoo maxkamaddii qaadigii maxkamaddu nin buu yeedhayaadoo hawsha u diraya ninkaana mushaharkiisa iyo wax la siinayo isagaa laga jaraya kan kan maaragtay caamilka ah ee hawsha hayey ee gacan bidixeeyey isagaa kharashka laga jaraya mar haddaad laalaabkaagi batay waxaa weeye qaadigaa markaa farsamadii kala dabarayay wax kala maamulaya ila maxkamad sharciya ummadda waa in la kala guraa ninkaasaa marka meesha loo diray adigu iska nasaalileey markay wax soo baxaan wixii ninkanna wixii baa laga siinaya halka adiguna wixii kuu soo haraa leegaya marka waxa weeye saasay ku soconaysa arrintii faslun alcamalu fi اlardi bbacdi ma yakruju minha in kana albadru min almaliki sumiya musaaracatan ilى akhirihi halkana wuxuu ka hadlaya waxa la almusaaraca wاlmukhaabara musaaraca iyo mukhaabara alcamalu camal iyo shaqo fi lardi waaqican xaalu yahay camalkaasi mid dhacay fi lardi dhulka gudihiisa iyo shaqo ku dhacay bibacdi maa shay barhkiina yani laga shaqeeyo yakhruju ka soo baxa minhaa dhulka ka soo baxa fa fiihi tafsiirun baa ku sugan wuxuu leeyahay halka kan dhulka marka laga shaqeeyo oo qofki labadii qof ay ku heshiiyaan waa dhulkaa anigaa leh waxaad yeeshaa marka halka musaaqaadii ka nimi waxaanu nimi wixii wixii la quudanayey haruurkii gallaydii sarreenkii bariiskii wixii la quudanayay baa musaaraca la yidhaahdaa waxaad yeeshaa dhulkaa anigaa leh adiguna beeroo haruur ka beer ama sarreen ka beer wixii ka soo baxana waxay noogu qaybsan tahay sidaa oo uluna adaa leh inta kale anigaa leh wixii noocaasa buu ka hadlayaadoo camalka noocaasuu rabaa inuu tafsiil geliyo oo kaaga warramo kuu sheego maxaa mukhaabara leeyahay maxaa musaaraca la yidhahdaa marka wuxu uhi alcamalu camalkii fil ardi xaaluu yahay mid dhacay dhulka gudihiisa bibacdi maa shay yacni barhkiina lagu shaqeeyo yakhruju ka soo baxa minhaa dhulka ka soo baxa in kaana hadduu yahay albadru siidhku hadduu yahay min almaaliki ninka dhulka leh siidhku hadduu xaggiisa ka yahay sumiya waxaa lagu magacaabaa musaaracatan baa lagu magacaabaa aw amase min alcaamili badriya siidhku hadduu ka ahaaday min alcaamili qofka shaqaynaya sumiya mukhaabaratan baa lagu magacaabaa wahumaa labadaasina baatilataani wey waa baatil waa ka daba iman doona bal baatilkaasi wuxuu leeyahay marka hore maxaa musaaraca la yidhahdaa maxaase mukhaabaro la yidhahdaa musaaraco waxaa la yidhaahdaa nin dhul buu leeyahay ninna wuxuu rabaa inuu shaqeeyo markaasuu yidhi waxaad yeeshaa waa zayd iyo camar zayd wuxuu leeyahay dhulka camarna wuu shaqaynayaa war camarow waxaad yeeshaa dhulkaa hoo siidhkan ee maxaan ku dhahay sarreenka iga qabo xogaa wuxuu dhahay dhowr kiilo oo siidh ah waxaad yeeshaa dhulkaa siidhkaana ku beer wixii ka soo baxana ha dhowto waa inoo qayb oo adna nus baad leehay adna nus baan leehay noocaas musaaraca la yidhahdaa marka siidhka uu bixinayo ninkii dhulka lahaa haddii uu la yimaado siidhka uu la yimaado ninka maxaanku dhahdaa shaqaynaya caamilka wuxuu war dhulkaa ordoo beero bal sarreen ka beero bal siidhkana dee adaa yaqaan meeshaad ka keensanaysee adaan kugu oga inaad beerto kaana waxaa la yidhaha mukhaabara ayaa la yidhahdaa marka kitaabku halkan wuxuu leeyahay mu'alifku labadaasiba waa baatil sida saxana waynu sheegaynaa baatil maya labaduba waa saxiix laakiin waxa weeye muxuu deliishaday oo dayl u ah iyo masalada khilaafkeeda waxay deliishanayaan xadiidka saxiix muslim ku sugan can haabit ibni daxaak ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nahaa can ilmusaaraca wa amara bilmu'aajara rasuulku wuxuu reebay musaaracada oo dee taa maaligu bixinaya siirka ah kirada iyo mu'aajara in la kireeyo dhulkiina oo ninkii laga kireeyana wuu baneeyey wa qaala laa ba'sa biha waxa dhibi kuma sugna mu'aajarada waayahay waxaa kaloo ku sugan xagga mukhaabaradan xadiis jaabir bni cabdillaahi nahaa rasuulu ullahi sala allahu alay wasalam can ilmukhaabara mukhaabaradii baa rasuulku diiday oo isaguna xadiidkaasi fi saxiix bukhaari ayuu ku sugan yahay saxiix bukhaari buu ku sugan yahay marka waxa weye masaladu khilaaf baa ku jira masalada khilaaf baa ku jira sida raajixana waxa weeye musaaraco iyo mukhaabaro labaduba way bannaan yihiin laakiin kuwa la diidayaa waa wixii maaragtay shuruud gaara leh baa mukaabarada looga jeeda horta inay bannaan tahay waa madhab oo saxaaba abubakar iyo cumar iyo cali raggaas oo dhan way way ku dhaqmeen mukhaabarada iyo musaaracadaba waana madhab imaam axmed waana sida uu doortay imaamu nawowi kitaabkiisa alrawda oo wuxuu uhi waalmukhtaaru jawaazu almusaaracati waalmukhaabara وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط أحدهما زرع قطعة معينة والآخر الأخرى وشيخ الإمام النووي كتاب كيس الروضة سلا دورتي مزارع عذرة ويبنانتاي oo tii siidhka ninku bixinayay maaragtay dhulka dhulka leh mukhaabaraduna way bannaan tahay oo tii siidhka uu bixinayay ninka dhulka beeraya way bannaan tahay buu yidhi axaadiidtaana waxaa lagu macneeyey waa marka shuruud la dhigto oo yidhaahdo dhulkaana kaana wixii ka soo baxa aniga iska leh kaana wixii ka soo baxa aniga iska leh marka shuruudda noocaasa leh oo saa wax loo kala qaybiyo shuruuddaa la dhigto weeye musaaracada la diidan yahay iyo mukhaabarada la diidan yahay weliba wuxuu uhi waqad qaala bijawaazi almusaaracati waalmukhaabara musaaracada bannaanaansheeda iyo mukhaabarada bannaanaansheedana waxaa yidhi من كبار أصحابنا شافعية رجل واويل ولا فقهاء المحدثين لإلهاته ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي ابن خزيمة وحكاء اللي في كتاب دنبو كاء اللي فذوه أو كجاه الله مارت إلى الككوي من أحاديث مارت نهيجا يجمع بين أحاديث الباب يقوها كتاب دنبو كشيخ marka waxay leeyihiin laba laba waj baa lagu xambaaraya axaadiidta nahyiga ilay nahaa can ilmusaaraca baynu haynaa wa nahaa can ilmukhaabara iyagu kaasay deliishadeen waxay kaloo deliishadeen oy leeyihiin waxaan u qiyaas qaadanaynaa qiraadkii oo qiraadka ninna lacagtuu bixinayey ninna waa shaqaynayey markaa ninna waa inuu zaraca bixiyaa waxaan leedahay siidhka iyo dhulkii ninna waa inuu shaqeeyaa macnahaas bay markaa leeyihiin mar haddiise xagga ay ka timi waa markaa dee waa mamnuuc waxaa kale ay ka timi maaragtay waxaa leeyahay siidhka bixintiisu waa siyaabaha qaarkood ay odhanayaan laakiin taasna waa qiyaas maca alfaariq biilkeedi baa meesha yaalla oo markaa layskaga qiyaas qadanto marka waxaa lagu xambaarayaa nahyiga naha cayn musaaraca waa in maxaan ku dhahdaa dhulkii wax ka mid ah la qaybqaybiyo oo loo shardiyo la yidhaahdo wixii maalan halkaa biyuhu ku soo dhacayaan ee biyuhu soo marayaan wixii ad ka beertay ee maaragtay masaayilka ama madyaalaadka iyo meelaha aqbaaluljadaawilka halkaa wixii ku yimaadana wixii ka soo baxa anigaa leh aduguna wixii kale ayaad wax ku yeelanaysaa arrintu inay saatayna xadiid bay leedahay xadiidka xandala ibnu qays sa'altu raafic ibna khadiij can kiraa'i alardi bialdahabi waalfida faqaala laa ba'sa bidalik dhulka in lagu kireeyo xoolo oo lacag lagu kireeyo oo iska bannaantiyada oo dhul aad leedahay hadda waad odhan kartaa dhulkaagii war hebel waxaan rabaa inaan beerto dhulka iga kiree waaye mise intaas waad ka kirayso oo isna u beerto iyadu way bannaantay taas ad lacagta kharashkaa qaato inamaa kaana annaasu yu'ajiruuna calaa ahdi rasuuli illahi sala allah alay slam على المديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا أهل هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به حديث كان صارين يا إن دي ميلها قار كودون وكل عجري هشيسو وأما هالكاس هالكاوعي كصوب حنا وأنا عليه shaqee oo meeshoona ka shaqee laakiin wixii halkaa ka soo baxa anigaa leh halkaa wixii halkaa intaa kale ka soo baxana adigaa leh markaasaa waxaa dhacaysaa meeshii ninkii dhulka lahaa uu sheegatay ninkii rafaaday sanadka dhan shaqaynayey ama lix bilood hawsha ku jiray baa waxaa dhici karta inay meeshii baxdo ninkii dhulka lahaa meeshiisii markaa kan fara bannaan buu dee dirma waa ninkaa dhacan marka waa qarar baa ku jira iyo jahaalo waxa soo baxay la garanaya lakin hadday wax madmuun yihiin oo de ile waxa weeyaan nina dhul buu leeyahay oo wixii dhulkaa buu leeyahay nina wuxuu leeyahay shaqadiiye waxa wax dhibaataa male dhulkaasoo dhan wixii ka soo baxa waynu wixii ka soo baxa inaga leexa marka hadday khasaaroobana wada khasaaroobay hadday intifaacsadana wada intifaacsadeen marka fa ama shayun macluum famadmuun falaa ba'sa bih jawaabta kale laga jawaabay aimada qaarkood waxay leeyihin axaadiidta naayiga waxaa lagu xambaarayaa arrintu markii u horraysay ahaydoo rasuulka iyo saxaabadu ay soo hijiroodeenoo madiine ay yimaadeen dhul ay beertaanna may haysan marka waxaa dhacaysay dee markay saa ku beertaan ulu iyo rubuci heshiiskaas uu dhaco waxa weeyaan dadkiiba waa baahan yihiin oo waxma haystaan halkaasaa marka waxaa la sameeyey saasaa marka hore ay ahayd markaasaa si saxaaba hargan yihiin marka ay wax u helaan ayaa laga joojiyoo la diiday markaa musaaracadii oo la taa daahiyo ha kiraynaa dhulkii ee ninku ama dhulkiisa ha kiraysto ama walaalkii hawda ku deeqo arrintu marka hore bilowga saas ahayd markaasaa la naskhay arrinta oo xadiidka jaabira saxiix muslim iyo bukhaari ba ku sugan kaanuu yasracuunaha biاthuluthi waalrubci waalnisfi ayay ku beeran jireen oo dhulkaa wixii ka soo baxay thuluth anigaa leh rubuc anigaa leh saasoo kale waxay ku heshin jireen faqaala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam man kaanat lahu ardun falyasracaha aw liyamnaxa ama ha beerto ama ha bixiyo deeq ha u bixiyo fain lam yafcal haddaanu samaynin falyumsik ardaw dhulkiisa hayso arrintu marka hore caynkaas oo arrinta loo jeedana marka waxay waxay noqotay marka waxoogaa xaraja baa ku jira waxaa la rabaa markaa dadkii in la soo dhoweeyo oo dee saxaabad baa la soo dhoweynayey oo lalahaa u kaaja musaaraca joojiya iyo waxaa kiraynaysaan dhulka aad maaragtay kira ka dhigaysaan ama idinku beerta ama bixiya oo walaalihin siiya markii dambe islaamka iska faafay xoola iska helana kiradii baa loo ogolaaday iyo wix lo odhan jiray musaaracadii in saa lagu shaqeeyo waa kii qays ibnu muslim lahaa maa bilmadiinati ahlu beyti hijr hijratin laa yasracuuna cala hului wاrubuc yani ma jirin ilaa yasracuuna cala hului wاrubuc guri kastaaba waa jiray marka waxa la yidhahdo mucaamalada noocaas ee dhulku tijaarada ganacsigaas dhulka la beeri jiraye hawshaas guri kasta u ka jirta waxaa kaloo daliil sariixa xadiidka maxaan ku dhahay rasuulku caamala ahla khaybar bishadri maa yakhruj minha min hamarin aw zarcin waxa weeye wuxuu kula mucaamalay ahlu khaybar ee wixii ka soo baxa oo ama hamar ah ama zarci ah himaartu waa geedweyntii zarciguna waa geedgaabka waa dhirkii reer dee maaragtay wixii la quudanaya ahaa kaasina waa daliil sariixa oo ku tusinaya inay bannaan tahay wixii musaaracada ama mawduucan ah ee hadduu bixiyo maaragtay musaaraca oo uu ninku bixiyo siidhka iyo haddii ka kala bixiyo mukhaabara la yidhaahdo taasi wax weyn maaha iyadu waxaada laba maaragtay cidna ma odhanaynin ahlu khaybar maaragtay ile zarci baa ka mida meesha siidhkiina waa kaasa qaata ama saa yeela sidaa raajix xowlcuma inaan taa loo shardinayn mukhaabaraha la yidhaahdo ama musaaracaha la yidhaahdee waxa weeye mar haddaan shardi gaar ahoo qarar ku jira aanay meeshii jirin way bannaan tahay arrintaas saasaa raajixa shaaficiyadana ku dheedo a'immada ragga muxadisiintooda fuqahaa muxadisiina fuqahaa waxa weeye saas ayay qabaan waayo marka wuxuu sheekhu leeyahay isagoo ku socda markaa mawduuca ah oo musaaraciya mukhaabara inay baatil yihiin ayaa waxoogaa meelaha bayaadka ah ee dhirta waaweyn ka bannaan buu raacinayaa musaaracadii geedweynta oo wuxuu yidhi ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane bayna annakhiili geedtimireedka dhexdiisa bayaadun meel cadoo markaa dee waxa weeyaan aan iyadu wax beeri ku jiro waxba laga beeran inay tahay mooyaane wain kasura haba bannaado bayaadkaasi haba bato fatasixu way ansaxaysaa almusaaracatu musaaracadii way ansaxaysaa calayha caala bayaadi tabcan xaaluya mid raacsan lilmusaaqaati cala annakhiil musaaqaadkiibuu raacsan yahay geedtimireedka la waraabinayey oo halkan muxuu ujeedaa wuxuu leeyahay isagoo ku socdoo ku biraynaya inaynay musaaraca bannaanayn iyo mukhaabara toona ayaa wuxuu soo reebayaa haddii markuu beertii geetimireedkaa uu ka shaqaynayo o waraabinayo halkaa dhirta dhexdeedana ay meelo banbannaan iska jiraan inay tabac u yihiin in la raacin karo musaaqaagii oo halkaa la beeri karo oo musaaraca halkaa laga samayn karo heshiis ka dhici karo oo halkaa heshiis kale la geli karo isagoo raacsan ee heshiiska maaragtay musaaqaaga ayaa halkaa heshiis ka dhici karaa wixii halkaa aad ka beertana wixii dhirtaas aad halkaa dhexdood ku beertana wixii ka soo baxa ulufna anigaa leh maxaan ku dhaha dib kuuray uluayna adigaa leh ama nis anaa leh nisna adigaa leh way bannaan tahay oo taa macnaheed waxa weeyaan waxay raacsan tahay buu leeyahay musaaqaagii oo dee mar haddii weliba shuruud bay leedahayoo haddii mid walba gaarkiisa loo waxayn karo ma bannaanaanayso ee waxa weeye biyihii la soo marinayay waa inay soo qaadayaan biyihii birta dhexdeeda oo meel kale ka imanayaan oo adhowta markaa biyahaas meesha ay soo marayaan mar hadday meesha soo marayaan ha lagu yar leexsha iyagana oo ha looga intifaacsado innagoo markaa tabac uga dhigayna ama kuwa dabagelaya uga dhigayna musaaqaagii saasuu leeyahy wain tafaawata almashruutu wain tafaawata yacni haba kala tago almashruutu shaygii la shardistay waxa weeyaan haba kala tagnaaday fi lmusaaqaati musaaqaadka loo shardistay iyo walmusaaracati musaaracada loo shardistay haba kala tagnaadee waa iska bannaan tahay oo taa muxuu ujeedaa macnaha wuxuu leeyahay haba kala duwanaadeeno masalan dhirta wixii musaaqaana dhirta timireedka wixii ka soo baxana saddex meeloodow laba meelood anigaaleh meella adigaaleh wixii ka soo baxa musaaraca iyo intaa dhexe hawdhulkaad ka beerto ama bariiskaad ka beerto ama sarreenkaad ka beertana laba meelood oo meelna adigaaleh meelna anigaaleh shuruudaad dhigtay haba kala duwanaatee mar hadday tabac musaaqaadka u tahay way bannaan tahay buu leeyahy waase bishardi kala yaal bishardi an yataxida alcaamilu ka shaqaynayaa waa inuu midaysan yahay fil ardi ka shaqaynaya iyo wanakhiili geetimiradka ka shaqaynaya oo taa wuxuu ujeedaa waa in cidda ka shaqaynaysa ama shakhsi keliyaba ha ahaado ama majmuucaba ha ahaadeen dadkan loo diray ee shaqada heshiiska lala galaye waa inaanay dad kala duwan ahayn oo nina la odhan adigu hebelow waxaan kugula heshiinayaa meesha bayaadka ee cad ee dhirta udhaxaysa inaad ka shaqayso hebelow adigana waxaan kugula heshiiyey musaaqaadtaasi ansixi mayso oo waxaa la shardinayaa in cid kaliya ka wada shaqaynayso oo musaaqaaga dhirta waraabinteeda waaweyn iyo musaaracada oo dhirtiina la beeraya ah intaba waa in cid keliya caamilka ka shaqaynaya uu mid keliya yahay midka keliya waxaa loo jeedaa nooc keliya waa inuu yahay ama laba aad ama shan aad hadday shaqada waa in cid u wada gashaa baa loo jeedaa wayacsura waa an yacsura yani waa inaanu adkaaday shardi waxaa la shardinaya an yacsura inuu adkaado ifraadu nakli geetimireedka keliyeyntii bisaqyi waraab lagu keliyeeyo taana waa inuu adkaaday oo macnaha waxa weeye keligeed biyahaan iman maayo biyahaasi banka cadna meeshaana waa la soo marinaya waayo walbayaadina yani in lagu keliyeeyaa waa inay adkaatay bilcimaarati gaar iyagana in loo maaragtay beero cimaarad halkan zaraacad u jeeda oo taa muxuu ka wadaa macnuu waxa weeye waa inay markaa mutacasirna ay tahay oo mashaqa ka imanaysaa in maxaanku dhahdaa geedkiina la waraabiyo geedtimireedkiina maxaanku dhahdaa geedki gaarkiisa loo waraabiyo meeshii bannaanaydna gaarkeeda loo beero waa inay arrintaasi markaa mutacasir noqonaysaa oo ay adag tahay taasina iyana waa shardi waa shardi hadday iska saaran yihin wax oo dhammi macnaa markaa bannaanaanaysa weeyaan wa an yuqaddama lafdu lmusaaqaati wa an yuqaddama waa in la hormariyo lafdu lmusaaqaati musaaqaadka lafdigiisa ila iyadaa asalehe waa in la hormariyaa fayaquulu wuxuu odhanayaa saaqaytuka wasaaractuka saaqaytuka musaaqaa baan kula yeeshay wasaaractuka musaaracaan kula qaatay wa an laa yafsila baynahumaa waa inaanu dhexdoodana kala saarin oo kala soocin oo yacni maaragtay aanu muddo intuu hadda yidhahdo saa- saaqaytuka haddana mar dambe yidhahda saaractuka yaakaas walaa walaa tajuusu ma bannaana almukhaabaratu mukhaabaradii ma bannaana tabcan xaalay tahay mid raacsan bilmusaaqaati musaaqaadka mid raacsan iyadoo ma bannaanee waa musaaracada inta la sheegaya oo musaaracadiina waa tii shirka isagu bixinaya laakiin mid isagu la baxo oo mukhaabara ah bannaan ma isagu leeyahy laakiin intan oo dhami qowlka raajixa waa sheegnay mukhaabara iyo musaarac labaduba way bannaan yihiin adillada iyo axaadiida saxaabadu way ku macaamaleen oo salafkii oo dhan bay ka sugnaatay marka qowlka raajix waa caynkaa wixii tawjiihaadana kutubta sha- sha- sharaxa axaadiidta ayaa loo raajicaya wabillahi tawfiiq عقد يتضمن تمليك منفعة بعوض بشروط وعقد أما هشيس آه، كان صنيا آه، منفعة ملكنتيد ولو ملكي عوض لو ملكيو شروط ديدنا وضعتها نوعي من دونتا الشيء مركا قفكو آه، كرينيو guri uu kireeyey waxaa weeye manfacadiisaas oo kiradaa uu bixinayo uu ku milkiyey caqdiga noocaasa ayaa ijaaro la yidhaahdaa ama gaadhi uu kireeyey ah, wuxuun buu kireeyey marka ijaaradu waa kirayntii weeye tasixu miman yasixu baycuhu marka waxaa weeyaan eh, marka hore xukunkeedu waa shay jaa'is ah oo shareecada ku bannaan weeye Eh, adiladeeda waxaa ka mid ah waxaa loo deliishan karaa maalan binasi qowlihi tacaala inii uriidu an unkixaka xida bnataya haatayni calaa an taajuranii amaaniya xijaj oo qisadii nabiyullaahi muuse markii addoonkii saalixa uu ku lahaa waxaad ii shaqaynaysaa yacni siddeed eh, sannadood inaad ii shaqayso baan markaa gabadha kugu guurinayaa marka taas waxay noqonaysaa waa ijaaro waa lasoo qofkii oo la ijaarto shaqo loo dirsaday kharashna la siinayo ama wax lagula heshiinayo oo ku shaqeeyo fain ardacna lakum faatuuhunna ujuurahunna waa nuujintii baa laga hadlayaa waa kuwa wax idii nuujinaya mushqaayadooda siiya waxaa ka mid ah xadiidka abu hurayra oo uu leeyahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qaala allahu tacaala ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة